maanta ay hortiina digreeto loogu talagalay inaan dardar gelinno ballanqaadkii uu ballan qaaday madaxweynaha iyo ahmiyadda xukuumadda oo ah isla xisaabtan iyo daahfurnaan waxay tahay arrin ummadda soomaaliyeed ay sugaysay oo aan hore u ballan qaadnay taasoo ah in aan ku shaqayn doono nidaam la yidhaahdo in shaqada dalku ay ku dhisnaato karti iyo hufnaan sidaas daraaddeed waxaan hore u sheegay shacabka soomaaliyeed horteeda in ummadda soomaaliyeed ay u sinaan doonto shaqooyinka dalka waxaan hore u sheegay in agaasimayaasha guud ee wasaaradaha oo dhan loo soo bandhigi doono shacabka soomaaliyeed ayna soo codsadaan iyadoo shacabka soomaaliyeed ay u jeedaanna la shaqaalaysiin doono dadka ku habboon waxaan hore u sheegay in qofku haddii uu guri dhisanayo ama uu xanuunsan yahay aanu qoran qof qabiilkiisa ah balse uu qorto qof uu isleeyahay waa qofku daaweyn kara ama guri kuu dhisi kara sidaas daraaddeed ayay agaasimayaasha guudna u yihiin kuwa dhisi lahay qaranka maadaama ay qaranka dhisayaan xukuumaddu waxay go-aan ku gaartay in dadka soomaaliyeed ay u sinaadaan mashruucaas oo uu hogaamin doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo aan aad ugu kalsoonahay ay kala shaqayn doonaan wasiirada halkan taagan waxaa kaluu fursad siin doonaa bulshada rayidka xubno ka mid ah oo tiradeedu ay noqon doonto afar ilaa shan oo iyaguna xaq u yeelan doona inay korjeegteeyaan lana taliyaan qaybna ka noqdaan barnaamijkan daah furan oo lagu shaqaalaysiin doono lix iyo labaatanka agaasimayaal ee wasaaradaha kala duwan oo ay leedahay xukuumadda federaalk ee soomaaliya sidaas daraaddeed sidoo kale annagoo tix raacayna barnaamijkii ahaa isla xisaabtan iyo daahfurnaan waxaa kale oo mashruucani u oggolaan doonaa shacabka soomaaliyeedna iyaguna inay ka noqdaan korjoogayaal oo ay arki doonaan qaabka shaqadan u socoto sidaas daraaddeed shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka wasiirada iyo xubnaha kale ee ka imaan doona bulshada rayidka waxaana kaloon u sheegayaa shacabka soomaaliyeed inay tanu tahay dariiqii ummadda soomaaliyeed ku hagi lahaa